Hay'adda Aqoonsiga iyo Diiwaangelinta Qaranka ee NIRA ayaa waxay madaxda SSC Kaatumo ee magaalada Laascaanood ku qabatay kulan dadweyne oo looga arinsanayay sare u qaadida wacyigelinta dadweynaha magaalada ee la xiriira aqoonsiga qaranka iyo shaqada hay'adda NIRA. Guddoomiyaha hay'adda NIRA ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay bulshada u leedahay in ay qaataan kaarka aqoonsiga qaranka.
marka laga hadlayo aqoonsigu haddaan isweydiino maxaa aqoonsi ku ah haddaan hadda isweydiino maxaa kugu soo dhacaya maxaa aqoonsi inoo ah nin kasta qabiilkisaa u ah Babee- war maxaa isheeg baa lagu leeyahay ree in hebel baan ahay wey soo maaha laakiin adduunku s- aq- macnaha conventional miyaa taas wax la isku waafaqsan yahayba maya waa kastan innagu aynu samaysanay oo aynu isku garanno waana isku dhibaatay sababtoo ah haddaan mararka qaybtood waxaan aada uga helay eh, riwaayadu jeeray sooraan nin la yidhaahdo oo aada u xikmad badan oo maaragtay eh, runtii madadaalana waa ku jirta xikmadna waa ku jirta mararka qaybtood Eh, waxay matalayay aanadu dhibaatada ay leedahay marka nin qori wataa u imanaya wuxuu yidhi eh, weliyaa anaa iraa raadinaysa iyo waxbuu ku leeyahay marka wuxuu yidhi waa kaan raadinaya buyi marka wuxuu hadal xikmad badan buu yidhi wuxuu yidhi aan ii sheeg qolada aad raadinaysay aan ku iraahdo ma ihiyaanu yidhi yah marka horta aqoonsigu micnaha heerkaasu inan ka inan ka maraya aqoonsigu waa wax ee aan isku dhibaataynay inagu definition iyo custom aan leenahay bay samaysay dhinaca kale wasiiro ka tirsan ssc kaatuma iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bogaadiyey howsha iyo dadaalka ay wado hay-adda niir ee la xiriira aqoonsiga qaranka runtii waxaa sharaf weyn inoo ah in aynu jaanis u helno in aynu qaadan karno kaarkeenna aqoonsiga wadaninimada soomaaliyeed qof kastoo reerasi khaatumo ah waxaan leeyahay waynu ognahay qalbigeenna iyo quluubteennu waxay jecel yihiin midnimada ummadda soomaaliyeed waxay jecel yihiin qarannimada ummadda soomaaliyeed waxaynu ku faannaa inaynu nahay wadaniyiin soomaaliyeed kaarku wuxuu caddaynayaa wadanimadeenna waa aqoonsigeennii waa hubkeennii waa dhalashadeenii aan qaadanno kaarka aan isdiiwaan gelinno qof kastoo innaga inaga midi inuu isdiiwaan geliyo waddankana waxay u tahay sharaf innagana waxay noo tahay sharaf waxaa ugu mudan uguna horaysa daafurka niira oo ah hay-adda aqoonsiga qaranka waxaan u malaynayaa citizenshipka iyo qofku inuu xaq yeeshaa waxay ka bilaabataa inuu helo kaarhka aqoonsiga dadkan aynu nahay ee reer ssc waxay ku suntan yihiin dhammaan halganadii taariikhiga ahaa ee ssc khaatumo waxaan rajaynayaa eh, ilaahay subxaana wa tacaalana uu sababi doonaa waxaynu innagu u dhibaatoonnay oo weyaasheen u halgameen taariikhdan aynu ku leenahay inaynu heli doono waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa maareeyaha hay-adda niira iyo dhammaan madaxda federaalka oo insha allah iyana inagu soo foolle dhowaan hay-adda niira waanuna soo dhoweynaynaa waxaan malaynayaa baasaboorkii baa ka horreeyey waa qaadanay aniguna waa soo qaatay kaarhkana diyaar baan u aho la iga horrayn maayo marka maanta maalin weyn baynu ku jirnaa runtii oo aynu soo dhoweynaynay wufuuddii kala duwanayd oo aanu dejinaynay ilaahay waa nagu guuleeyey waxaan maaya qofkii u dambeeyey ana hadda soo deji ilaa saakan waa dejinay aad iyo aad noogu faraxsannahay mana aan kulanka dadweyne waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha magaalada laascaanood xildhibaano wasiiro agaasimayaal ganacsato aqoon-yahano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool